waxay ka doodi doonaan idihii baan weli kasii doodaynaa dooddi maanooda naga goray xoogaa dhowr eray oo noo dhimaa waynu ku noqonaynaa ay ka mid yahay ereygan la yidhaha salmadda uu ka mid yahay raqo ay ka mid tahay sararta noocyadeeda oo sararta intay qaybsanto iyo hilbaheed sarar hilibkan sararka la yihahda ama awlalka waa sarar macaanka ereyga haddaa la sheegayo ku jiray ee heerka ku jiray kolka loorka sida dhaylo male oo dhaqayo male waxaa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaanka sararka macaan oo la tilmaamay awlalku leynta u qaybsamo iyo magacyada uu kala leeyahay waxaa laga hadli doonaa oo kaleeto waxaa la yidhaahdo barida iyo qaybaheeda oo baridu intay u kala baxdo iyo barida magacyada ay leedahay iyo barida sida loo dalo iyo barida qiimaha ay ku leedahay soomaalida ay ku leedahay iyo sida loo qadariyo loo qiimeeyo bulshada soomaaliyeed barida iyo siday aragtida ay ka qabaan lajja isaguna oo hirib mudana ah oo la siiyo wadaadada iyo dadka sharaf kale isagana intuu u qaybsamo meesha uu ku yaal meesha uu ka soo go-o neefka majaha iyagana oo qaybahooda intay ugu fadhiyaan iyo neefkii oo dhan majuhuba ku soconayaaye atarka ajil ayuu ku soconayaa lugta iyadana intay u qaybsanto iyo xubnaheeda iyagana in laga hadlo waxaa kaloo hadal u baahan isagana jeeliga oo isaguna tasiixiisa u baahan waxaa kaloo u baahan oo isagana in laga hadlo u baahan qoorka intay u qaybsanto an qoorkana waynu ka hadli doonaa waxaynu kaloo ka hadli doonaa intay u kala baxo lafduurka la kala yaado jirsadaha noqdo toddoba hoose u kawidnaan ama u yimaadaan ama u dhashaan toddobada hoose neefka toddoba sare iyo toddoba hoose leeyahay toddobada sare ay u abuurmaan iyaguna waynu ka hadli doonaa waxaynu kaloo ka hadli doonaa bal aan neefka marka la qalo caloolku jirka iyo inta sare iyo inta caloolku jirka waxa la yidhaahdo iyaguna caloolku jirku intay u kala baxaan caloolku jirka wuxuu yahay maadaama aynu ka hadlayno ilaha sararkaasaa na gaarsiisay inaynu intaa ka hadallo waxaynu kaloo ka doodi doonaa odayaal waxa ka la yidhaahdo waxaa loo qabta xoola waxaa loo qabta xoola xoolaha waxaa loo qabta waa maxay hilbahaasi marka la qabto hilbaha maxaa la kala leeyahay hilbu maxay yihiin waxaasaynu kala hadli doonaa maanta odayaasha ka doodi doona waxaa kamid ah sheekh buraal waxaa kamid ah siciid waxaa kamid ah almudiir waxaa ka mid a daahir asqarke waxaa ka mid a salaad waxaa ka mid a badaweyne waxaa ka mid a axmed nuur oo qaybinaya warka haddaba odayaasha aan ku warka aan ku bilaabay warkay waxaan ku furanayaa ereygii salmadda oo uu haystay daahir asqar salmad magaca salmadda oo aan maqalo qaxsadad loo bixiyo ereyga salmadda daahir asqarkaan maanta warka ugu horeysiinayaa suu warka noogu ididilo ama noogu faro oo sarmadii uu noo siiyo markaa laga raaraaco kadibna wasian wuxuu noqonayaa xootan ama wuxuu noqonayaa jeejeejin gaagaaban ayuu noqon doonaa saara qorshay salmadda eragii salmadda oo maalinaya uga ka hadlayo ay soo go-day maakale
mahadsanid axmed nuurow salmaddu afkeena soomaalida ah shay loo yaqaano iska macruufa ayaa jira oo horta salmad waxaynu u naqaanaa faraska marka la fuulayo ama rakuubka marka la fuulayo shaygaas jilicsan ee rara jilicda a nooc kastaba ha ahaade eh oo cudbi u badan oo kooraha laga hoosaysiiyo oo ama ratida garbaha loo saaro ama faraska loo saaro halkaa adhaxday oo kooru u qabanayo kaasaa horta la yaabaa salmad ee markooda hore meesha uu lahaa horta aan qaabilsiino markaas waxay leedahay oo kale maahmaah odhanaysa kooro la qaadiyaara salmadi waa kan haddii aan salmad la saarin faraskii lama fuulayo rakuubkiina lama fuulayo mid walba dabada kooraha waxyeelaya salmad horta kaasaynu u naqaanaa kooraha marka la saarana waxaa ka sarraynaya baridhaw wax la yidhaahdo oo isna jilicsan oo laga sameeyo ari carbeed dhagarka weynle oo araggii la jilciyey bishiina ay tahay
dhigortaa weyne jiracsan yaa dusha laga saaraa bari dhow baa layaba taasna wakii bariga dhowrayey ragga qaarkiis uxubay u sameeyaan ka laalaadiyaan xidaayada waaweyn lahoo dabadeedna ay quruxda uga sameeyaan ragna sidiisii kaga fuulaan markaa dabadeed jalmad shaygaasa horta loo yaqaano markaas calaamadaha iduhu yeeshaan yaa neefka dhexda madow halkii faraska kooraha la saaraya oo kale laxda madow baa la yadaa qalmad hadday uurka hoose madowdahayna waa la yidhahdaa qalmad markaasaa hooyada lihi waxay u dhexaysaa laxdaba qalmad qalmad qalmad bay ugu yaadhaa haddii uu wan yahay waa qalmad lama yidhaahdo ee waa waxaa la yidhahdaa wan gabar leh ee waxaa loo faa'iideeyaa horta qalmadi waa xalkaas inaan taa u kala ogaano waaya idaha sisooyinkana dadkoodkan waa badan yihiin shaygan la yidhahdo sararta haddaan qaato iyadoo saxidiisa markaad ka warramaysay sararta marka wanka weyn la qalo saddex wasoodood weeyaan oo la yaqaano macruufa sarar saddex u kala go-an baa la yidhahdaa wanka weyn garankiisa saddex meelood ba u kala go-an oo loo qaasiyaayo daba dheriga u qaadi kartaa bis daba sheelayo waa tahay inta feedhaha saaran waxa la yidhahdaa daar bay maqalatayo daar xabuun dhihiso ama kuu yiilyiili labada yiil iyaa wada waraabinayay markaasuu riday ma qalanina sii kale dugsigeedaan dunya moodo ku jirjira xalay waxa garwa lama aqli karo waa wax sisi oo cajaa'ib la qalibodo oo wax shay adag weeye dabadeed waa kaasoo hilibka waa ugu sii xajo badan warka weyn daarkiisu lagama sheekayn karo wuxuu leeyahay habuuq yar oo saaranoo aad moodo sidaa isugu jidfa oo baruurta iyo kaas xarkaday oo uu leeyahay sidii kuwaasa awlalka xarkaday ee xayaabada xagga sare ku leh xayo meliya xoolo kale mele uu leeyahay milig baa iska hilibka halkaa dhexe biyo aad ka mugdiso iska raaciyasa wanka weyn oo sida madoobaha oo waxayda wan biyoobay markaasaa miidaasu waxay doonaysaa mindi aan sidaa loogu kirkirine sidaa loo taarsiyo markiiba xagasa uga baxda oo layeedeedkeedna siiday dabadeed raggii ilaaha soo gaaray yaaba ku maraquuna raggii waaba fadhiyaayo arkadaaya taataarasadeeda horta markaa dabadeed sidaas bay horta sararku tahay saddexdaasay u kala go-daa raggi buraare iyo salaad iyo raggii cuni jiray ilaha waa kuwa kan fadhiya eh sarar saddexdaasay u kala go-daa waxaa la siiyaa sararta gabadha reerka la taallay reerka laga maaratay ka dhalatay lugta iyo sarartaa isaysata ayay leedahay dooniga iyo dhinaca iyo iyo waxaa lama siiyo waxaasay leedahay ninka hilibsahanka ee afadiisa wanka weyn u qalay ee iyaduna ay taqaano ninkaas sida ay ku dhoolayso wankii marka la gowracay waxaa loo jiifiya xagga bidixda midabkeena waa sarraysaa xagga bidixda ee uu dhiig ugu gororay dhinaca iyo jooniga xiga ayay intay isku xubisaa intaa u karinaysaa ma ogolo lugaha iyo sararta iyo waxa baruurta weyna xagga dambe ah ma taarsiinayso soogaasay gurigana uga fogeynaysaa gogasha meel aan sanuunka uga urin ilaa sanuunku laqayay keenaysaayo meel cidla ahoo dabayla iyo gogasha u dhigaysaa meesha beerka iyo ninka u maqlaysaa waa dilaysaa marka waxba cuni u maayo beerkoo la maqleeyo haddii ninka la siiyo neefkaba uu taaban maayo isagoo aan waxba kala dadhamin yay bidixii iyo joonigii xagga bidixda ahaa ee dhiiggu ku gororay isaga oo meel dabayloo cidlo ahon dadkaasoo kale ay guriga uga fogaysay ayay u keenaysaa kolkaasi isku goynaya iyo maydidii hidna siibayska ahayd maalinta dambe hadduu ceelka galo labiyo toban saacadood haddii uu ku jiro biyuhunbuu haraadaya marba qurqurinaya dabeedna udana way ka daadanaya sidagiibaa u diidaya inuu daalo markaasi haddana ay ku soo kicinaysaa wax lisii laga sii sheekayn karo ma aha bal waadiga gacmaa igu soo taagayo waxayla tahay inaad maaragtay la jeclaato inaad mi kale u dhiirto iyo bal waa fasax
marka daa'ira qabse waa waxaanu hadalkaas ugu horumarinay ee walaalka adigeena ay maaragtay arrintan ee si fiicanna waa uga hadlay waxa uu kalmadii halkaan ku dhaafno ee waxaa kaleeto aynu uu ka hadlay sararka sararka wuxuu daa'ira qabse u qaybiyey saddex qaybood ayuu u qaybiyey qaybaha uu qaybiyana waxaan kusii bari lahaa horta intayna sararka hadlin anaa uralka hadallo ka weyn waxaan ka hadallo awlal waxaa la yidhahdo n n n awlal oo ka weyn ee awlalka oo isasito markuu isasito waxa waaye sararka iyo si kale kale muxuu ahaa dhinac aa sarar iyo dhinaciisa haddaba iyagoo aan qaadano sararkaa mudan oo magaca wadata wuu iska raacaa kare awlal ee dhinacu waxaynu aan ku dari lahaa anigu oo ma aqaan hadda maaragtay inaan aniguna aan xoogaa ka maleegaad baan hayo waa layga badiyaa waxaan ku dari lahaa baas iyo xayaabada iyo biyoga uu sheegay saddexdaas waxaan ku dari lahaa jilbaax waxaan kooga kusii dari lahaa oo kale oda jecel oda jecel sararka ayay ku taallaa oda jecelku waxa waaye meesha kasoo goda duuska oo jiirka ah jiirka ka soo goodaa waxay ka soo godaa duudka ka soo godaayo waxa waaye odayaashaa jeclay waana jilcsan tahay wayna ka laqaynaysa iyadu waa jiir oo sararka jirkeeda oda jecel baa la dhahaa waanka waxaa kaleetoo jira jilbaaxdaa jirtoo sararku waxay leedahay meel iyo leg oo kale cargow cargow ah ayay leedahay jilbaax oo adag oo aan ahayn xayaabada baar kale ahayn oo iyaduna aad moodo xagga legay ka timaadayo xandhaga meelmeelay ka timaadayo iyo geela midkiisoo kale ayaa moodaysaa oo arga baruuno waa ku jirta wax argay argagana ku jiraa waxay noqonaysaa dilbaax oo waa si maxay abdulaxsan gabada uu ku jirinayo dilbaaxda aad bay u macaan badan tahay dubax maxaa ka baylahay buu leeyahay marka meeshaas weeye oo markuu neefku baruun yahay aad iyo aad bay u macaan badan tahay oo bari waxay leedahay waxay leedahay eh, jiir waa ku jiraa baa layihi oo baruun waa ku jirta oo subag waa ku jira oo biyo waa ku jira isla yani wax yaab la weeye oo lagaad raacaa bilaax maa ka dheeray uu leeyahay neefka dilbaaxda eerada dilbaaxda ah oo laleeyahay jiirka hilibka cusub waa ah weliba neefka hadduu marka ugu horreysa yahay oo neefka sikir yahay neef markaa la qalay asku baruud leeyahay eh, waa macaanta laakiin markuu caasa yahay neef wax ka xun lama qari karo ardow ardow ardow yay noqotaa ardow ardow yeelan odajecikana halkaasaan ku tilmaamay odayaashiyaana warkadkamaleygaad baan aada uma aqaanaa waxay waysaa baysashu waxaan kusoo noqonayaa sheekhe buraale sheekhe buraale kalmadda halkaa ku dhaaf sararka adigana bal waxaad ku dari lahayd waxaad ka oran lahayd iyo siday tahay iyo adigoo noo garqayinayo aniga ninka la yidhahdo maleygaad iyo iyo iyo iyo iyo ciyaaraha waa tahay horta sidaas au daahad u balballaariyey sababta ayaan ku raacsan
markaynu nidhaahno sararey xagee baad ka timaadaa sararey waxa weeye madaxa awlal awlalna waxaa la yidhahdaa waa xubin ku taalla oo ama toddobada cad ama sideedda cad ee raggu cuno waagii hore hadda wax walba waa la wada cunaayo rag ugu gaardanaan jiray ayay ka mid awlal marka la yidhaahdo waa dhinaca iyo sararta oo isfaxsan dhinaca markaas marka la yidhaahdo dhinaca wuxuu u kala baxaa jabxara iyo jineed labadaas u kala baxaa dhinacu sababtuna waxa weeye saddexdaa cad ee uu daahir uu sheegay way ugu sarreeyaan saddexda feedood ee feed calaamaha ah oo ugu dambeeya midna waa ninka laadlaada ee biyaha iyo subaga iyo saharta casaankiisiidaas casaanaysa cadtood ahayd waxa waa saharta cariga sida saharta geelu u adagtay wacdke ee waxa weeye waxa aad kuu macaansiso calosha iyo dhageeye oo waxay xigtaa xagga xudunta xaggeeda ayay xigtaa cadkan kore ee hadda aad sheegaysana waa sagaaladu ay tahdaa fillood oo wuxuu saaran yahay wuxuu saaran yahay dulaandu saca kore ee duudka ah ayuu ka soo baxaa oo wuxuu udhexeeyaa feedhaha iyo iyo dulaandulka ah saxanaha ah ayay udhexaysaa waa muruq saas u samaysan Ee, markaas cad la cuno waa cadka ugu macaan nooc ama baruur ku cun ama macniin caasaan layska cunayo mahaase waana cadka ugu liita markay xooluhu aasan yihiin markay jilis yihiin ama ay mac yihiin oo xoogaa iska laban yihiin waa cadka ugu macaan marka xooluhu joogsadaan ee weyda noqdaan inta kii kale ayaa wanaagsan oo intaas iyo dareenka iyo xulubahada iyo hadalid maayo xayaabada iyo hadalid maayo biyaha isku fadhiya ee baruurta wanaagsan ee bilbaa hadalid waa inta ugu lidato markay xooluu joogsadaan haa marka dulbaax marka la yidhahdo anigu waxaan u aqaanaa marka sararta la gooyo oo haragga laga saaro oo ama ha la shiilo ama ha la kariyo eh xuub koraa jira oo saaran oo dusha ka saaran xuubkaasi haddii la shiilana waa cabtow cabtow haddii aan la shiilina wuxuu kuusii macaaneeyaa baruurta hoosta ku jira ayuu kuusii macaaneeyaaye baruurtaa waxay leedahay la sabyo ilaahay amarkiisa la sabyo saa isugu dhilano biyihii ku jiraan oo baruurtii ku jirto oo tiirtii ku jiro oo dulbaaxdii kale ku jirto oo xuubkii u hooseeyey ee xagga caloolhaydka inuu ku jiro markaas intaasoo cad markay feerahaasi xaggaa u baxaan muruqaasuna halkaa u baxeen dulbaarkii yaa waxaa soo dhacdaa in laadlaada oo xagga hoos islaa xubid ka xigta taas laadlaada hadday xooluhu caato noqdaan lamaba cuni karo geligeeduba way iska cabtowdaa geligeeda waan sii dalahayn baruur dalahayn ayaan dhadhamin karin laakiin cad la cuno ee rag la siiyo laga xishoonaayo ama loo roonaanayo hadduu jilis yahay xad ka wanaagsani ma jiro awla ama hays haysto ama kala goonida ha aadan intaas haddii aan u dhaafo maxaa kalo weydiisay intaas halkaa intaasaan kaga hadhayaa
haddaan ninkii gacanta ha taago ninkii wax ka qabaa dacwad ka qabaa intaa weeray waxaan u gudbayaa barida iyo qaybaheeda intaanan daahir asqarso iyo odaalaalo u tegin madowgeyna u xoosnaan jiray baridaas ayaa ninki jiray sida weyna bal baridaa adigana ma- nooga sheeg
adiina horta mahadsan sararta horta sida labada abwaan u sheegay waxba ku andari maayo iyadaa dhamaystay sararta marka ugu horeysa iyo awlal neefku hadduu mar weynaayo awlal na- neefku yar bay israacaan isma raaci karaan oo waa mar awlalka iyo sarartu iskuma noqon karaan sarartuna waa gaar neefku hadduu mar weynaado ilka awlalka la ohan jirana waa ka haray taa intaa u dhaafi maayo sararta sida sekretariyaala u sheegay gal xarag sararkii sab afar bay u kala baxaa gal xarag sarrayd halkaasay ku jidhaayo waa u dambaysaayo hilibkeeda lama jeclo oo meeshaa qanjiraa ka soo gala oo sarrayd baan idhahnaa midna waa gal xarag oo waa ku xiga sararkii weyneyd ee marka fiicnayd ee la cunahayey oo yani ama ninka xilka mida la siinhayey waa ka dambaysaa waa sida aad u sheegteen xoogkii waa sheegteen kii saarna waa sheegteen halahaasaan kaga noqon lahaa
waxaan anigu intaanan daahir asqarso iyo xaraddu waa kulaatay saan u malaynaya ma noqon Eh, muran baa ka soo noqday markii muranna soo galana waanu hadafkaan ku noqonaa sababtoo si loo loo laga baxo Eh, waxaa jirtay karaydka Eh, horta bal marka hore yaani eragaan karaysa intaana daahir asqarso u gudbin karaysa iyadu wadag magac gooniya keliya cuna karaysa u dido kalkanow rag maa tahay baa layihahdaa karaysa waa erey in yaani igu fadhiyaa oo toddobada hoose ku jirta keliya cuna karaysa u dido kalkanow rag maa tahay bay gabadhii u heesatay oo anigu saasaan waxaan u haysa horta karaysa dhinacaasaan u haysa laakiin salaadka waxbuu noogu soo cesoo qaraybu kaa midda uu qayso sararta iyo awlaka uu kala reebana anigu dacwaddaan ka qabaa dacwaddaan ka qaba waxaa weeye waxaa weeye waa loo qaybin karaa saas waa sax laakiin markii toddobadas hilib oo kale laga hadlayo awlalku wuxuu u dhigmaa geelida ama lodda ama lusta ayuu u dhigmaa waxa waaye labada awlal iyo labada lugood iyo labada geeli somaada lixna noqo iyo lada toddoba karaa laga yaabaa markaas ka saar ugu qaysaan baan ugu mooraya haddaba waxaan ku noqonayaa ninka laga yaabo eh, daahir askarki oo gacan sartaan taaday
mahadsanid waxaan u dalbaday meelba xoogaa yari aan jeclaaday inaan yaraysaxo sida aanan ugu aqaano sarraysta sida salaad sheegay haddii aan neefka qallin xumo bixin waxay raacsan tahay sarraxaqo zoorana gowracay haddii qallin xumar raacdo waa kii la yidhi ninka qallin yaqaan baa kar iyo gabood isku hagaajiye eh. qof aan aqoonin uu qalana sarraystu waxay soo raacdaan awal laakiin hadday cilmiyan ku dhisan tahay xagga horay raacdaa horta waa yahay waxaa igu celiyey oo kale halka gabxararka ah kaleedii waxaa la yidhi mahmaha baa jirta la yidhi ninka doonaya dhinaca inuu xumeeyo gabxararkuu sarraysiiya ninka doonaya inuu wanaajiyana jinaadkuu sarraysiya baruurkii buu dadka tusa oo mahmahadee midaabay ku jirtaa midicii horta waa sararta iyada waynu isla ogolaana sararta waxaa la yidhi waa sarare yaysa jiro kuu jiro oo yana qiimaheedu baa la sageynana wax cayaar ahayn mahmaahdeena abtirkiinada ay ku leedahay yaa kutusaya midka igu soo celiyey oo kale wuxuu yahay halkan waxaa ka sheekeen dilbaax dilbaaxdaan anigu diidan dilbaaxda anigu uma aqaano tan ku taalla awlalka ay haysa dilbaax waxaan u aqaanaa marka laga jaro led sakaarka hara baruurta halkaa saarada sakaarka haysata taasaan anigu dulbaax u aqaana uu sayd maxamed leeyahay ilay doqoni xalaf male dulbaax maxaa ka bayrahay oo waana baruur maxaan waana baruur adag ee beelana noqota een, cadaalada noqota oo yana waxay saaran tahay sakaar labada sakaar labada cad ee ku samaysan yaan geelina xagaalo yahay kii adiguna uu yahay dilbaax oo la daafiyo laga bariirkiisiyo waxaw beeta ku jirta waan anigu dilbaax u aqaana waa yahay sararka sideedii kale anigu waxba ugaga noqon maayo wataa la wada sheegay xaaladeedii marka ay dabadeed neefku uu silis yahayna macnaheedu waa sila wada sheegay hilibka oo dhanba u sarraysa intaasu baan anigu maarta ugu yara noqday
eragii dilbaaxda ahaa ayaa muran ka soo noqday waana ku baaboonay inuu dilbaaxda aynu ka wixii muran ka yimaado alla alla lasu khilaafo inaan ku noqono ereyga dilbaaxda aniga daahir aan qabtay waxaan leenahay ereygu waa wax la socda awlalkoo dhan lagana wuu raacaa inta isbitaalkaabuu raacaa sababtoo ah dilbaaxdu jilib annaga noo go-an oo meel go-an oo ku yaalaan oo aniga ima ah waxa waaye waxaa baruurtaa oogada saaran ooga saarka oogada saaran oogadaa saaran oogadaa saaran baruurtaa oogada saaran oo weliba jaaraan kala dhex gasha baruurta weyn ee jilaadka la yaabo kor oo kor saaran iyo beeraha kala dhex gasha aad soo macaan oo markaad baruurta sac kaga qaado macaanka badan oo jirgimacsan oo hilib jilbaaxo macaan baan cuna haa waxaa jira waxay dhexaad baa ka saarantay jiraad baa ka saray jiraad ka saraya laakiin iyada baruurteeda way ku kala dhexaysaa lafa ay la dhexaysaa oo waxa waaye intaa duurkaa oo jiir macaan badan oo baruur wata oo aad u macaan badan ayaan horta anigu wadaa waxaana ku celinayaa ninka layaa salaadna waa- waa ku noqon
maxamedow mahadsan anigu dilbaax anigu eregaa dilbaax la yidhaahdo idaha kaliya ma dhasho riyo iyo idaba neefka buuran ma maxaa xuubka yar oo ka koreeya oo baruurta ka koreeya marmarna neefka hadduu sii baruur badan yahay marbaa waxaa la arkaa laba baruuree oo xataa lasaba ismuusa inay kala dhexmadhaan yaa la arkaa anigu kaasaan anigu kolle eregaa dilbaax la yidhaahdo taabaan anigu u arkaa
taadaan u ah macnaha ma aha wax meel gooniya u baxayo mee wixii oga lahaa soo maro oo kala dhex gala masala lafta oga dheera barbaax la saaran jirka jiirka barka barbaax la saaran yani marka wax la guna waa yeelan kara la guna wuu yeelan karaa daahir qada horta hadalladaas la wada yidhi kulli way wada jiraan waxaanse anigu u aqaanaa degmo kelineed idin oo baruur badan oo caadnima aad jeceshahay aada iskeenayso waxaa la yidhahdaa dusha ka bilbaaxse dusha ka bilbaaxse sakaarkii baa ku jira safkii baa ku jira awlalkii baa ku jira lugihii baa ku jira oo halkaa waxaa laga dhigayaa ninka inuu markiiba la xinjooda maxaa yeelay niyadda hoos bay jirta nuuba iyo biyaha haysta hoosaysa dusha ka dibaaxsay sidaa au daahir u sheegana way jirtaa way jirtaa iyadu waa haweeye waa waa sakaarka iyo safka ah iyaguna way jiraan marka marka la yidhaahdo dusha ka dilbaxsana mid loo tilmaamay ma jiro ee waa dilbaxsoo ma garanaysaa baruurta hoosa ugu daadiyini dusha ka dilbaxsa weeye anigu horta sidaas ayaan u qaarnaa kii hore ee awdaar iyo xadiisa u ahaana waan ku raacsan oo marka la yidhaahdo muxuu ahaa gadoob maxaynu idhahnaa gadoob waxa weeye wixii toddobada cad ka duwan marna waxaa la yidhahdaa xaab baa la yidhahdaa sidaa awdaar u yidhina sarraynta bahasha la yidhahda horta waxaa la siiya casal sano gabadha yar ariga la jirta tulkayna raacda oo tulka ayay raacdo sidaa awdaahar yidhi sarrahay raacda waa laba sababo yaryaroo isku lamaansan haddii sidaa awdaahar u sheegay qallinqumo aydan dhicin bahashaa sarraystii had iyo goor waxay raacaysaa sarraxa hore dabadeedna waxay soo raacdaaba lagu sameeyaa labada kun midkood labada kunba laba karaysood baa jira laba karaysoodba waxay raacaan tumanka haddii goonideeda loo jeediyana gabadha halkasisla loo duusiya ariga la oo sidaas laakiin hadday qallinqumo dhacdo waxay raacayaan dhinaca sararta ku yaalla oo ka horreeya maxaa yeelay dhinaca iyo iyo sarrixeeda ay ku yaalla intaasaan kaga baxaya
ku noqonaya weli rag baa gacanta taagtaag oo kusoo socda adigana oo kusoo noqonaya bariga qaalan ku taallaayo waxa weeye horta sarraysay gabadhidaaba sheegtay oo waxay tiri wiilkii markay caayaysay keliya cuno sarraysa u dire labadaa eriyada oo ku cay eryaha raggu ma cuno lama siiyo gees keliya cuno sarraysa u dire wasanow rag maa faydhay marba hadduu cunay ninka ariga qalaho meelaha oo joogjoog oo oo liisaa weeye marka karaysuusa labadaas karaysood waxa weeye gabadha halaqdafo loo siiyaa wiilkana weli markaa halaqdafo loo siiyaa iyo ama beeqa wax looga sii dubaa waa hilibka halaqdafada ku fiican saas inba badan ma leh laakiin waxa uu raacaa tumanka dhan ka soo go-an ama waxay u dhexeeyaan in tumanka
oo aalaada waxaa raacqadid qanjidada dirgelihiisiyo sararta loo hubiyo oo aan sararta qanjid u raacin maanta qalliinka taqaasee daahir afarka sheegay maanta qalliinka sida fiican tahay qofka qalliinka sida fiican u yaqaana haddii lagu geeyo sararta ee raacaan ee karajo raacan oo oo awlalka waxaa raacay qanjo qanjaa raacay marka waa ayib in qajala qanjiraa raacay qanjido ayaa raacay ama qanjiraa raacay qanjido ama qanjiro si kastaba loo dhexay
marka waxaan waxaan u gudbinayaa isaguna nin la yidhaahdo cali mudiir oo weli wuxuu haystaa isaguna sarraysi iyo bilbaax
waxaad moodaa saaxiibyaalku inay ku dul noqnoqonayaan mandiqo gaar amba gobol gaar ee dhaqankiisa oo annaga dhan dadkeenan muxuu ahaa reer banaadirkaaba hadalkaana wax ku lahaan sinaad ku heshaa bilbaax su-aal aan uga qaba waxaa weeye hadalkii ugu dambeeyey ayaan u aqaanaaho buraale faqad buraale dilbaax ma hilibka kayaha la yidhaahdaa mase waa su-aaleed war hadalka dilbaaxsoo dul maroo haugu daadjegin darbeed ahaan ma la yidhaahdaa waxaan dusha laga wada qaadan amba aan loo wada in la la qayax jiro aan aan la doonayno o dhan baan anigu aqaanaa sidaas maygu raacsantihin waa mid midda kaleeto habka kan loo qasto xayawaanka wanayga loo qasto wanayga turaamada loo qasto saw ma soo daadegtaan cid uun xayawaankeeda qalato ee ninkii saw doono uun u qasta saw doono u magac yeeyo keliya ayaad ku dul wareegaysaane bal noo soo degsada ana waxaan anu waxaan aqaanaa hadal ka duwana la yidhaahdo xowr iyo xaab iyo waxaan naqaanaa wanka haddii duraamo loo qaso lagu ducaysanayo habka qaybinta brotocoolka waxaasaa la yidhaahdaa habka loo qaybiyo xibnahaas tirada badan oo yar yarka ahaan naqaanaa hoo ducada u badan weliba sideedaba annaga waxaa suurowdaba dadkeenaan heerkoofkaas marka wax la qalanaayo inay u badan tahay duci ama duqaamo markaa barakasoo loo qabto yaa curad ahaa yaa hebel ahaa yaa magaciisii oo xibnahasaas loo qaybiyo wax yar yara ee waxaan waaweyn wada naqaano midda kaleeto kiiliinka kiiliinka ogaa daktarkan xasuusin hadligeed ku uga hadlo neefka kiiliinka amba waxa kiiliinka cusbada leh ninka dhiigow kariyaa maxaad ka qabtaan hadalladaasoo dhan su-aala idin imaan doona wey waa ka bax waa mahadsantihin
aan kuu soo ceshay waxa weeye marka u horeeya waxa waaye wax oo inoo dameeya anigu haddaa waxaan qoray war ayaan qoray warkaan qorana waxaan waxaan u sameeyey si u kala horeeyo sidii igu soo dhacaan u dhigay si burid kool uma dhigin waxaa saa adigu aad sheegaysaa neefku inta u qaysamaa beedow inta u kala baxaa maxaa loo qasaa waxa way imanaya waan soo socdaa nasibi waaye laakiin hadda waxa waaye maalin dhaweedaynu ereyo marayna marka ereyadaynu maraa hadda ereyadii ayaynu maraynay salmadaynu qaadanay waan ka baxnay waxaynu sararbaynu xojinay baribaynu ku xojinaynaa lugtaynu ku xojinaynaa majahaynu ku xojinaynaa lugtaynu ku xojinaynaa waxaynu ku xojeenayaynu ku xojinaynaa goorta iyo tumanka iyo isaysiisa u kala baxaan iyo midda inta ku yaal macashaynu iyada ruuxeeda ka hadlaynaa madaxaynu iyadana ka hadlaynaa lafduudda lafduudda oo iyadana intaa u qaybsaynu ka hadlaynaa maxay u qaybsatay maxaa seebaa loo qabtaa xoolaha maxaa loo qabtaana aynu ka hadli doonaa ee iyadaynu ka hadlaynaa waa dhinacaa marka tartiib baynu u hadlaynaa si aan warku inooga daayin ama qofka oo maskaxiisa ay meesha igu joogto hadda waxaynu ka hadalnaa sararka waxaynu ku xijinaynaa barida haddana waxaa baridii inkastoo weli inoo taagan tahay oo dhaga weyne u taagan tahay aan doonayo in dhaga weyne uu inoo furo barida waxaan ciid baa isna gacanta istaagay inta ereyada kaleeto way inoo damaynayaan maanaa siidida iyo qalida iyo waxa waa gooneen uga hadli doonaa waa boortan aniga maalin waxay weydiiyey qolo ciraaqiyiina ayaa waxay weydiiyeen waxa loo qaso noocaas ereyga dilbaaxda aniga adigu isku daynaa anigu waataan bayidhi ma aha wax erey go-an ma aha waxa waaye waxaa du- dusha maraya aniga iyo salaa iyo baral ay ku dhaweyn fii nafsi lwaqti daahir afar sano waa sax oo waxa waaye jacashatan maarata wato kurska hore soo socota oo dusha saaran wax dul saaran weeye macnaa dul bay wadataa ereygu isagays wata macnaa dul baax waa daruur dilbaax waa wax kor ah dul baa la yidhi marka ereygu isaga cadeeyeyda anigu maan qabaabaa laakiin daahir afar sano been sax buu ku yahay isna daahirna sax buu ku yahay waa barida waaya laakiin waxa waaye wixii kala dhex gala laba bari laba barurood oo dilbaax lafta xataa maarka indha saaran baruur jiir saaran oo dilbaax oo aad u macaan badan markii baruurta oo dhan laga qaadan karo ayaa dilbaaxa la oraya kan dul saaran waxa la dilbaax waa wax dul saaran ha digabta marka saasaynu oranaynaa siciid ayaan ku celinayaa weli daahir ninka la dhaga weyne iijoog iyo baridii barida lagama hadli
axmed waa mahadsan tahay ereygan ee ah sararkii ama neefka hilibkiisii aad iyo aad baa odayaasha uga doodeen waa dhici kadhaa hadallada meelo in laysku khilaafo taasi ay keenayso maaragtay degmooyinka ay keenayaan waa dhici kadhaa laakiin badi hadda sida muuqata waa waa laysu dhow dhow yahay marka anigu waxaan ku darsan lahaa waxa weeye ereygan ah dilbaaxda anigu waxaan u maqlay ama u aqaanaa hilibka marka qofka la siiyo dhinaxaada ama saraftahaada waxoogaa uu caato yahay oo loo laga faayo hilibka ayaa qofka lagu raaligeliyaa waxaa la yidhahdaa hilibka ka dilbaacso oo ka dilbaacso ee neefka diiran ka dilbaacso lama yidhaahdo anigu sidaas ku aqaano waxa weye marka caato yahay neefkaas uu qofka lagu raaligelinayo inuu maarata neefkaas caato yahay dilbaacso feeraha xaasa ahaan baa loogu qofka lagu raaligelinaya anigu taas ka baana waqaana laakiin odayaashana hadalka inay kusoo noqdaan waa dhaci kadhaa ay jir qaarkood u gartaani tan ah rayska rayskan waxa weeye dhinac inta feeraha leh markay xiriirsan yihiin laba feerood baa saxada labadaas feerood baa rayskii noqotay intii kale waa israacday oo waa tanqaysata marka hore awla laysku yiri oo odayaashu way ku raaceen dhinacan dabeedna qaybsamaya oo sarar iyo qaybsamaya dhinac awla labadii saraysood waxa weeye waxay raacaan sidii odayaashu u sheegeen raa- tumankii raacaano qaarka hore waa laisku gooyaa sirta intii ah waa israacdaan oo halkaasay raacaan marka marka la qalaayo waa laga jaraa laba feerood weeyo mar waa laga wada jaraa marna mid baa laga jaraayo tan weyn laba feerood oo kala yar weeye midda weyn midda yar baa weyn baa laga jaraa oo waa sida loo sheegay oo ilmaha loo horo markaa qofka hilibka iyo hilib- faridiisa iyo ay sii sugayaan in ayaa lagu sii maaweliya anigu intaasaan ku dari lahaa waa mahadsan
horta marka horaya ergan dilbaaxa la yidhahdo mudakama taagna oo waxa waaye wax dilbaaxa leh erg waxa waa erayo asima wey dul iyo baaxa wey marka dul waan garanay baaxana waan garanay aan ka baxno sida odayaashii sheegeen weeye waxa waaye baruurtna way noqon kartaa aatan mees way noqon karaa laakiin sayid maxamed baa cadeeyey dilbaax maxaa ka beera waxaa mugool waaye mugool ama oo nafsiga la yidhahda daahirad farka uu sheegay uu yidhi waxa la yidhaahdo waxa kan la yidhahdo wank baridiisa horada bariga waxaa leeyahay ladiisa baruurta ka soo horeysa sida usoo horeysa dibadda soo saaray soo saaray waa dilbaax yacni baruur aan meel haysan weeye oo dhoocdhoocle oo dhiici dhacda waa dul dul bay saaran taha macnaa wey marka way macaan tahay sida daahir faqarsi sheegana waa sax kan dilbaaxana waa kaasuna waa sax way ku wada waafaqsanahay laakiin neef caasaa uma uma socona uma socna shucuud baa kuwa waa antiyada kale waa kugu diidana waa kow baridii iyo qaybaheeda waxaan u celinayaa ninka la yidhaahdo oo laga booday warkii dhega weyne oo haddaay warkii dhega weyne oo barida iyo qaybaheeda ay u kala baxdo intay u kala magaciisay qaybaha ay kala leedahay meelaha magacyada ay kala leedahay iyagu intay iyo magacyo baa badan bay leedahay oo aad xidin la jecel yahay weyo if la jecel yahay bay ka magacyo badan
waxa weeye horta hadalka odayaasha intii kale soo mar haddana lacanihii soo garay waxaa la marayay waxbaan kala haa annagu xuun baan oqoon baan horta marka sararka iyo awlal kala yihiin cadka awlal baa laysu iri oo kulligii waa awlal sararka iyo dhinac iyo yaa awlal iyo ee ma- laba magaca u kala jira markaasu dhinac iyo sarar noqonay waa mid bilbaaxdan aad ku daaseennaa neefka haddii hilib macaan iyo hilib wanaagsan oo layidhi war neefka hilib macaana bilbaaxdi iyo bilbaaxdi ahaabaa la idhi neefku waa bilbaaxdan la idhi waa neefka hilibkiisa isku layo waa mid haysahan aad sheegteen marmar hays baa la yidhaha geeli waa laba waa laba waa ta marmarka kiiskiisa arigana waa ta dad iyo biyo waa marmarka kiis luqunta kiiskeeda waa labada halkaa inaga yaala magaciisa marmas waa dhac iyo haddii aan labadaas siin oo geesaha saaran marmar hays baa la yidhaha waa kii galo kii gabiyo yidhi marmar haysa iyo gowrac waa laba makaanood waa fiilaha waa labadaas toobada marmar meel dad iyo biyada horta iyada intaasan ka gaarta barigiina waydu ka wadanay haddaan ka sheekanayna barigu anigu waxaan u aqaan laba doolood iyo gadig iyo dabadhilis baan u aqaanay laba doolood iyo gadig iyo dabadhilis yaan u aqaan gadidku waxa weeye aan horraysiiyo ee inta aan dhogorka lahayn ee uurka ah ee hadday bariga marka la goynayo ha aan dhogorka lahayn yaa laysu gooyaayo iyadiyo barri laysu gooyaayo habraha u yimaado ee soo salaama iyo naaguhu siiya oo iyadu markay samee degdebka habraha sadaqad bay u baxsadaanoo habraha ama deri aqalka sharciga ama deriska ah yaa yaa haweenka hooyadaa wanka kalasaysiisaa waa degdegka oo reerkuba ma cuno waa inta aan dhogorka lahayn ahayn labada dooloodna waa labada doolood ee midabo barbar dalab- dabadhiliskana labada doolood way ku korraysaadoo waa ka dibku neefka dibkiisa ku fadhiyaadoo waa kuuskaa halkaas oo halkaa weeye degdegkaa iyo saddexdaa qoqob weeye xiig badhiga waana cadka idaha marka la qalo hooyada haraggaa marka hore lagu reebayo lama abwaaca weel gooniyeeda mar gooniyaa la fiilaya way iska dawada halkaa iska taalloo hilibka kale lagu dari maayo iyada haddii la loogo oo wanaan weynin la loogo barida waa loogu daraa rabka inta la kariyo waa loo geeya laakiin wan weyn oo reerku qasay hadduu yahay iyadu weel gooniyey iskale meel meel gooniyaa lagu shuba meel digsi gooniyaa digsigaa mar gooniyaa lagu siira subax kale laguma daro hilibkiisa kale iyo badiga kuma dhex galaan cunadeenu yidina mar haddii subagaa laga siilo hilib la cuna iyaduna la siriyaa la dhahayo waa siriyaha markaa naagta siiyo odisiiso caruurta iyo waxaas isuga madadaalayaan iska qaadanayaanoo siriyaa la dhahay waa baruuraha yari subagun weeye bari subagaana subagyada kale marka wankaa weyn ama dawaha loo qabto ama reerkuba ha qabto neefka baruurta la siiyo inta kale iyo hilibka kale iyo iyada la iskuma daro subageeda waa ka duwan naagta fiicanina weel bay leedahay aan barigaa mayo wax kale lagu sugido ninkaa haddii ida iga badan leeyahay naag fiicanna qabo weligii barigii oo boriisaa ka maran mayso uba goonihii isjirin ubadoosa weligii barigii igu jirin waa xaydoodayaa ninkaas oo dibda an noqdana oo waa kuwii aan isgaari jirin markaa makurid ahin odhan jiriyey adeerka hore dabarka iyo hadda gacantii buu gaarsiin waay oo dabarka iyo xooga jiro waa kuwaa badicunka inaadkaa wanaagsan horta badigu haddii aad weydiiseen sidaa weyn waa shay caana waa kan la yidhi ninku yidhi tukana la keliye waa badi laf ma leh intii soo furo qooq iyo geed korkiisa isagoo siiranaya kale laf ma leh jiid ma leh wax la tuuro ma leh ururyaha yaryarna waa cunayaa subagaba meel baan ku sumanaya laakiin bulshoodina wax kale raadsa iskaga tagyidi sikii ninka barida keenaya soo abfuuy geedka ka korreeya soo fuuy waana kala yidhi bari masak male in la xaday iyo qof gabadh horda iyo nooyii looyo bari masak male roorsi male yacni weeyi horta sidaa weeyi wardu saasay dawadeedana waa la wareegay goodno saasay dawa u tahay aniguna wax badan baan isticmaala oo aan isticmaalay dhawaantan dar dhexdan ahayd laba laxadood oo uguga oo ma dhasha aan midba mar kasta oo aan wax wax badan u lahayn baan iska daba qabtay waxaan ku dambeylaa ahay muddo saddex sano oo codsana inaan madaxii xanuun cudurkii markii aan u qasayna oo igu baxay waxaana aan wax igu cataay badan wax iga keenay iyo caddeed la yidhaha midaheeda wax marka aan dabada ka dhigayana sanqaro iyo sidii dabiici u sanqarayo qalow sidii midihii qalalawlaho sanqarayaba marka ay kaa yimaadeen alqararowdoodii ma koy waxaa ku xigay sinidu wata awlalada buuxisa ee marka intay marka hore awlal fardufa samayso hodhow wuxuu ku taxdaa caana malabka noqon doona ay ku taado awlalla sidooso midhaha kuwaas ku taxan yihiin oo ku jiraan yay ugu dambayntii iga tee muddo saddex sannadood casana madaxu ima canan waxay ku toogsan jirtay kaadida kaadidiina bilaa al'aankan muddo afar sano iyo shan sano waxay mooye mar maalin buri laba habeen iyo laba maalmood igu toogtay dhawey oo maalintaana dhishin shariga cudurkan dhishin shariga la yidhaaho ee xungurta qabta maaragta cudurkaasay igu kaciyey daba dhiiggaasay igu kaciyey maalintaana horta dawadoodu idaha badhida dawadoodu idaha dawadoodu waa barid ina calqableh iyo wuxuu yahay mooyii waxaanan u quudhayn buu yidhi waxaanan u quudhayn buu yidhi dawadeedii ayaheeda damaanan u quudhayno tuug baan sii laabin yani say u gelaysa xubnaha u baksiinaysa ee tamarufta uga qaadaysa marka hore ee u baksiinaysa aayahooda dambaanan u quudhayna duug baan badhid siin lahaadi horta badhidu hobdaadii weydiiseen sawaasii wey oo un adduunka ilaahay inuu adduunkeenna ilaahay ka saaray weeyi ninkii ku isticmaalayno sidaasii u yaqoon sida ay tahayna waa waa afartaa meelood afartaa caynadood weeyi awlaheedina hadal iyo masuux leeyahay subag bayleed dawadeedu waa subaga ah habla cunu male haddii la siilo oo hooyadu siiso oo kumaanta u siiso laakiin subagaasaa laga siila subagana wax maanta